wax wacan u wanaagsanayaan saaxiibyaal hawadeed kala nahay oogaa beriga ayaad maqlaysaan subax wanaagsan saaxiibyaal si walbaad noo maqlaysaan barnaamijka dhegeystayaasha ayaalada nagala qayb qaata iyo xubintii barbaarinta dhallaanka oo ad ku dhex maqashaan barnaamijka
gabay laga galaa gawaan waa lagu kufaa gabiib waa la cuskadaa goo waa laga dhaadhacaa gaadii kale waxaan lahaa nin hadduu geesi yahay asii loo sheegta garab inuu goob xaarto iyo guntigu sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa haddayna gaari tahay iyada oo joogta gurigayaankeed soo galaa gambarkay qaadato hasaaw aha gaabsataa kolkaasow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa kufkeed gabadhaan la siin asaan lagu reebin guri dharkoo ay gaabsatiyogan iyo garacusow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa garcadow goor laysu naqay gacala aan laysu gelin gebida kii hoos u rogo aan gudan gooshigu lahaa inuu guud yeesho iyo gambadu sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa habeen geyruhu dhiciyo gudcurka u gelowgu ciyey fulagu waa inuu gabbade ninkaan arkiisa gudan adoogii gocasho iyo gablamaysow lama gudban gaadii kale waxaan lahaa guddiga kii loo baxsho go'aan laga dhowrayaa inuu xaajada galiyo garnaqid sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa guddoonkii dowladdana nin yiri gaarbaanka mari inuu kaalshire galiyo ganaax sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa abaar kululaatay oo xooluhu ay kaa gureen dadkuna gaajaysan yahay ninku uga da'ay galbeed gaadiidka u soo qabtiya geedigu sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa cirkoo soo gootay oo gufaaciyo galangalwada ninkii aan guri lahayn garka u low yaha geshiyo gariir sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin guur weydiisan jiray reer gabadhii gacalisa ah haddii loo soo gelbiyo gaadada uu kaga jiriyo gahgahisow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin leelkii gudahayana libaax gaajaysan oo wax dhankaynjiifi jiray hadduu gees kaga gurxamo fulaga aan kaadsan iyo geyrgeyruhu wuu garta eegol xobka inuu la baxo kirdhahosow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa gamaan dheereen jiroo garmaamayn lagu yaqiin hadduu gaabshow noqdaa xakamaho lagu gubiyo karbaashsow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa baabuur guulaynhayoo shufeerkii gudin yaqiin gamaanyo ay qabatay oo jidkuna galanjaati yahay haddaan loo sacaba godin gadoonsow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa garuud weynaaday oo micidu ay tahay galool haddii geel lagu daraa galooftuu gororsha iyo gulgula sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa hal garab weynaysay oo guhogadii kuu dhasho guubis laga gowraco guuxolol iyo godolnaq iyo gabbaanse aan laga helayn in koortii laga furto gasiisiga lagu rido la gado sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa gembiga goortii la galo ninkay guushu u martana inuu gaaf meero iyo goodigu sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin geedkaasoo lulo goddheer ku qodahayo gacala aan kuu gelayn gadaalna aan kaaga baqin garka inuu feerto iyo geeraar sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin goobaa gobanimana gallad loo siin mayee inuu ruuxa u gadiyo geeridu sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin gudurkiisii tukiyo waraabuhu guranhayana hadduu leeyahay garaad inuu goolgoosho iyo guhaad sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa nin geeli laga dhaco galaayuusku u baxo gurdanku u yeerayana hurdadu geesay katee habeenka gocasho iyo galgaladsow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa wadnaha gaarkiisa iyo nin labadiisii gacnood la kala gogoynhayaa inuu goonyaha dhugtaa oo ka kacasow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa goosan gaadiid watiyo nimay guuta u baxdo la gubo goor iyo ayaan haddii aan gacan la siin inuu garanuug noqdo geedaha hoostooda galo kaasuna sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa walaalka oo kufayo kollaba aan kici karayn kor kuu soo eegayana inaad garab joogsatiyo gargaar sow lama gudbana gaadii kale waxaan lahaa gabaanjeer hore gurtiyo ma an ihi neefgawaray intaa waa gogol dhigiya waxaa igu laaban guga gaadii kale waxaan lahaa kolkaan geestayda dayo wax baan soo gocan hayaa ilaahay baan gefina haddii aan gebi dhacaa god iga hooseeya iyo xabaal geeskeedii iyo go'doon baan marahayaa dhulkaan gobaayo iyo gantaal meeshaan ku wado guddigu waa inuu gartaa gaadii kale waxaan lahaa xalay goorgelin dhaxaa aniga oo gamacsan buu intuu koodka ila koray dhulkeennii ila garramay wuxuu yidhi waa gubnahay geestiinna gugu ka da'ay abaar baa igu gudbane maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta eegadaa wuxuu yidhi waa gubnahay gurriyo guul baan qabaa waxaa ii dheer gantaal hurdada aad uma gam'ee maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay guumaysgeed saaran iyo waxaa igu yeera galow gorgor baa igu geblehe maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay dharaartoo joogta gelin habeen baa ii galo gudcur baan taagnahaye maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay cirkaygiioo godladoo biyuhu goonyahay yihiin haraad baan uga go'aye maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay gugiisii nimudda oo gal iyo goofiyo galeen galaaska hadduu gashado garuun loo haysto oo laguulaa baan ahaye maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay nin gaadiid laga dhigto wax kiilkii dhaafsan iyo gurgur lagu taarayo usaga oon qabin garaaw garbaha beelaan ahaye maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa amba waa garan hayaa gusooraasoo gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii kuu soo gashayoo kolkaan guul baa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay nin garab loo sheegtay oo farduhu koraysan jiray gowaan raac lagu dhufto gurdankoodii maqlo ka daba gowgow laho angaarayn baan ahaye kale maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa ambow waa garan hayaa gusooraaso gugco waxaa dhacay galangalkii geeldoojihiyo gufaacadu waa dhowdahay galladii ku soo gashayo kolkaan guulbaa hartaye garwaaqsiinta igadaa wuxuu yidhi waa gubnahay nin garab loo sheegtay oo farduu koraysan jiray gawaan raac lagu dhufto gurdad qodi maqlo ka daba gowgowlahoo angaarayn baan ahaye maxaad ii geli kartaan waxaan idhi waa gartaa goomoonaan inaad qabtaa hagaagis waxa waa cunug wanaagsan saaxiib yaaldigiisila barnaamijka oogwaa beriga ayaa dhegeysanaysaan ood kala socotaan raadiyo kismaayo muujada fmka sagaashanka meel badan ee maqlaysaan saaxiib yaal subax waa cunug wanaagsan mar kale iminkana kusoo dhawaada xubintii barbaarinta dhalaanka iyo weliba ooryahayaga nasteexa cabdiraxmaan cali ee nasteexa nalka
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta barbaarinta ubadka oo aad ku dhagaysataan ooga waaberiga xubinta saaka waxaa la diyaar ah nin wanastaxa xaaji cabdiraxmaan ah dhanka farsamada quruxda badan waxaa iga kaabayo daa-uud cismaan alkhasaala arrimaha la doonayo in lagu barbaariyo ubadka waxaa waajib ah in ilmaha la baro aadaabta islaamka iyo arrimaha guud ee qofka muslimka ah lagu aqbalayn garasho la-aantooda marka waxaa muhiim ah in ilmaha inta ay yaryihiin la baro arrimaha soo socdo shanta tiir ee islaamka inaad qirto inuusan jirin ilaa xaq iyo gar lagu caabudo lahayn iyo in aad qirtid inuu maxamedna yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii oogidda salaada bixinta sakada soomidda bisha barakaysan ee ramadaan gudashada xajka qofkii gaara in aad rumaysid ilaahay labo in aad rumaysid malaa'igtiisa saddex in aad rumaysid kutubtiisa afar in aad rumaysid rusushiisa iyo in aad rumaysid qadarta khayrkeeda iyo sharkiisa afarta khulaafuraashidiin kow abuubakar asidiiq labo cumar binu khadaab saddex cismaan ibnu cafaan afar cali ibnu abidaalib afarta madhab ee lagula dhaqmo dunida islaamka kow madhabka imaamu shaafici allaha u naxariistee labo madhabka imaamu maalik allaha u naxariistee saddex madhabka imaamu abi xaniif allaha u naxariistee afar madhabka imaamu axmed allaha u naxariistee tobanka jannada loogu bishaareeyey kow abubakar asidiiq labo cumar binu khadaab saddex cusmaan ibnu cafaan afar cali ibnu abi daalib shan dalxa ibnu cubaydillaah lix subayr ibnu cawaam toddobo sacad ibnu abi waqas sideed siciid ibnu zayd sagaal cabdiraxmaan ibnu cafaan toban abuu cubayda caamiru jaraax kutaabada ilaahay soo dejiyey kow suxufi ibraahim labo towraad saddex zabuur afar injiil shan alqur-aan alkariim alfurqaan magacyada rususha ilaahay kow aadam salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh labo idris salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh saddex nuux salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh afar huud salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh shan saalix salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh lix ibraahim salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh toddobo luud salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh sideed ismaaciil salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh isxaaq salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh toban yacquub salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh kow iyo toban yuusuf salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh labiyo toban muuse salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh saddex iyo toban haaruun salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh afar iyo toban shucayb salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh shan iyo toban daa-uud salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh lix iyo toban suleymaan salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh toddobiyo toban yunis salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh sideed iyo toban ayuub salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh sagaal iyo toban ilyaas salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh labaatan dulkifli salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh kow iyo labaatan yasac salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh labaatan iyo labo zakariye salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh saddex iyo labaatan yaxya salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh afar iyo labaatan ciisa salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh shan iyo labaatan moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh rafiiqii u dhexeeye rasuul iyo nebi rasuul waxaa la yidhaahdaa addoonka ilaahay u waxyoodo sharci kadibna faray gaarsiintiisa nebina waxaa la yidhaahdaa addoon loo waxyoodo laakiin aan la farin in uu gaarsiiyo qodobka ugu mudnaanta badan barbaarinta ubadka kow doorashada oori fiican iyo say saalax ah doorashada oorida wanaagsan iyo sayiga fiican waa tallaabada ugu horeysa ee la doonayo in la qaado haddii la doonayo in la helo ubad barbaarintoodu hagaagsan tahay arrintaasna rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh aad ayuu uga hadlay wuxuuna ku booriyey ummaddiisa in ay ku saleeyaan guurkooda diin la iskuna xusho diinta wuxuu yidhi rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh haddii uu diin yimaado qof aad raalli ka tihiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya ducada waa in allaah la weydiistaa inuu ku siiyo ubad iyo duriyad saalax ah waa in aad tiraahdaa allow ii hibee kuwo hagaagsan xaggooda marka aad guursato eed u galmoonayso xaaskaaga waa in aad bisin ka qabsataa tiraahdaana ducada ka sugnaatay nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh bismillaah allaahuma janaabinaa shaydaani wajanaabika shaydaani maafkii yidhaahdo oo kadibna ilaahay u qoray inuu siiyo ilmo ilmahaas ma dhibaayo shaydaanku weligiis marka uu dhasho ilmuhu waa in uu mariyaa waddada rasuulka noo jideeyey oo ah in dhagaha lagaga addimo mar uusaa u dhasho waa in dhabxanaga timir loo mariyaa waa in loo xiiraa waa in loo dooraa magac macaan oo xambaarsan macno wanaagsan waa in loo wanqalaa laguna gudaa haddii ilaahay ku siiyo ubad waxaa lagaa rabaa in aad u ducayso uguna ducayso in ilaahay kuu hagaajiyo kaagana dhigo ubad baari ah oo ku anfaca noloshaada iyo geeridaadaba waayo ubadka wanaagsani waa sadaqo soconaysa oo barakadeedu ku soo gaarayso geeridaada kadib sidaa awgeed waxaan arkaynaa in ambiyadii ilaahay ay ku ducaysan jireen in ilaahay siiyo ubad wanaagsan nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray ducadan allow iga yeel mid ooga salaada ilmahaygana ka yeel kuwo ooga salaada rabbi ajcalnii muqiima asalaata wamin duriyaati rabbanaa taqabal ducaa'a ha ku cabsiinin ilmahaaga jinka waraabaha mugdiga weliba marka uu ooyo u suurtageli ilmahaaga in ay dhex galaan caruurta kale haddii aysan lahayn caruurtaasi wax aad uga baqayso ilmahaaga ha liidin ilmahaaga weliba dadka hortooda
waa hagaag dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eg xubinta barbaarinta ubadka haatana han dib idinku celiyo qeybaha dambe ee ka haray barnaamijka ooga waaberiga
aada iyo aad iyo mahadsantahay weliyaha iyaga nasiix cabdiraxmaan cali guud ahaan barnaamijkii oo goaberiga waa inta tan iyo kulantina dambe sidaas sheekheeray nabadgelyo intaad sare u toostaa